bsmi اllahi الرحmn الرaحيim alxamdu لlah rb العaalamiin slى اllah وslm عlى nabiyina mxamedi وعlى آlih وaصxaabihi أجmaعiin ama bعd qaala الimaam abu dawuud sulaymaan bn lashcq الsijistaaniy raximah اllah tacaalى baabun fi اstikhlaafi abi bakrin radia اllah canh baabun ay hada kani baabun baab weyaan fi اstikhlaafi abi bakrin abi bakr ama abu bakr khaliifyeelidiisii oo khaliifatu rasuulillaahi inuu noqdo nebiga markuu dhintay ka bacdi wixii ku soo arooray caddaynteedii buu u baabyahay abubakar khaliifanimadiisa ama imratu abi bakrin waxay ku sugnaatay baa la yidhaahdaa nas khafi ah nas oo jeli ah oo abubakara gadaashay madax noqonaayo oo nebiga laga hayaa ma jiro laakiin nusuus laga fahmi kara ayaa jirto ayb macnahaas isaga walidaalika waxaa la idhaahdaa khilaafatu abi bakrin radia allaahu canhu waxay ku sugnaatay binnasi اlkhafiyi ayb nusuustaasaan abu daawuud halkan marka uu ku keenaya qaala alimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaana cabdullaahi bni muxamedin الnufayliyu qaala xadaanaa moxamed bnu slma can mxamed bni isxaaq qaala xadaanii الzuhriyu qaala xadaanii cabdulmalik bnu abi bakr bni cabdiraxmaan bni اlxaariث bni hishaam can abiihi can cabdillaahi bni zamcata qaala lama stuciza markii lama istuciza birasuuli اllaahi salى اllahu alayh ali wasalam xanuunku markuu ku darnaaday nebiga markii la cusleeyey nebiga wa ana cindahu agtiisana aan ahay fii nafarin maca nafarin jamaaco macood min almuslimiina muslimiinta ka mida aan nebiga la joogo agtiisa aan ahay dacaahu bilaalun bilaal buu baa u yeehay ila salaati salaaddiibuu ugu yeehay bilaal baa nebigu u yeehay oo salaaddiibuu ugu yeehay faqaala waxa uu yidhi muruu man yusallii linnaas nebigu markaa waxa uu yidhi muruu fara man yusallii qof tujiye linnaasi dadka fakharaja cabdullaahi bnu zamca ayaa baxay faidaa cumaru fi nnaas cumarba waaba isagoo dadka ku dhex jiro wakaana abuu bakrin qaa'iban abuu bakarna wuxuu ahaa mid maqan faqultu waxaan idhi yaa cumaru cumarow qum fasalli binnaas istaagii dadka tuji fataqadama cumar waa hormaray fakabbara allahu akbar buu yidhi falamaa samica rasuulullaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu markuu maqlay sawtahu cumar codkiisa qaala waxa uu yidhi wakaana cumaru cumar wuxuu ahaa rajulan nin mujhiran codka kor u qaado qaala waxa uu yidhi faayna abuu bakrin aawa abuu bakar ya'ba allaahu daalika waalmuslimuun allay muslimiintu way diidayaan tahay sidaas ayb oo in yacnii ya'ba allaahu ilaahay wuxuu diidayaa daalika abuubakar in laga hormaraya waalmuslimuunana waa diidayaan ya'ba allaahu daalika waalmuslimuun fabacaثa ilaa abii bakrin buu u diray fajaaءa bacda an sallaa cumar abuubakar wuu yimid markuu cumar tujiyey uu tukaday tilka salaa salaadda uu tukaday kadib buu yimid fasallaa binnaasi dadkii buu tujiyey salaadan dambe marka uu dadka tujiyey maxay ahayd middii cumar miya haddana middii cumar uu tujiyey miya haddana lagu celiyey mar labaadna sidaas marka ma ahan waana laakiin sida hadda soo degdegaysa saasaad mooddaa laakiin salaadda mar hadday baxdo oo la tukado qof muslimana dadka uu tujiyo oo wax muujib oo loogu celiya salaaddiina aynan jirin waa lay salaadaas in lagu celiyaa maahan ayb mid markaas yacnii macno salaaddii in loogu celiya keenayaa ma jiro binaan calaa daalika rasuulkii oo abubakar ka fadli badan ayaa salaad lagala hormaray waxaana ka waxaana dadka tujiyey cabdiraxmaan bin cawf waa soo marnay mana lagu celinin salaaddii cabdiraxmaan ninkuu ka hormarayna nebigu ahaa sala allahu calayh ali wasalam oo nebigaa gadaashiis ku daba tukaday salaaddii ha lagu soo celiyana lama dhihin salaadan marka lagu celiyey inay salaadihii ka dembeeyey middaas yihiin ayaa laga yaabaa amase khaaabi isagu wuxuu yidhaahdaa salaaddii waa lagu celiyey laakiin looguma celinin macno ah in salaaddu aynan ansixin ee waxaa loogu celiyey nebigu inuu muujiyo oo dadkan marka nas looga dhigo la baro abubakar inuu mudan yahay nebiga kadibkii mowqifkii nebiga abubakar inuu istaago markaayb macnahaasaa marka loola jeeday salaad ma ansaxday mase ma ansaxin macno laga hadlaya ma ahan markaas ayb khaaabi isagu marka saasuu tilmaamay xadiidkan marka moxamed bin isxaaq oo mudalisaa ku jira xadaanii zuhriyu buuna yidhi oo riwaayadan hadda saraxa bitaxdiid culammada qaarna waxay dhaheen xadaaniidan wahmi baa ku jira oo sida saxda ah ibnu isxaaq xadiidkan bilcancanati buu ku wariyey binaan calaa dalika marka xadiidka way ka tageen oo dacfi bay markaa ku xukumeen calaa kullin marka xadiidka towjiihiisu sidaas waay قال xدثنا أحمد بن صالح قال xdثنا بن أbي فudayk قال xdثنيi موسى بن يعقوب عن عبدالرحمن بن إسحاaq عن بن شهاaب عن عubayd اللh بن عبد اللh بن cتبة أنa cabdاللahi بن زمcة أخبره بhذا الخبر ayuu u sheegay qaala waxau yidhi لma samca النبiyu slى الlه عليه لي وsلم nebigu markuu maqlay sawta cmar cmar codkiisa qaala بن زمcةa iبnu زمcة waxa uu yidhi kharaجa النabiyu slى الlه عليه لي وsلم nebigii waa baxay xataa طalaca ra'sahu intuu madaxiisa soo bixiyey min xujratihi qolkiisa uu ka soo bixiyey ku fiiriyey uma qaala waxa uu yidhi laa laa laa saddex jeer biyo maya maya maya biyo liyusallii linnaasi dadka ha tujiye ibnu abi quxaafa abubakar dadka ha tujiye buu yidhi yaquulu daalika sidaa buu nebigu dhahayey muqdaban isagoo markaa la cara gelinayo isagoo xanaaqsan buu nebigu sidaa lahaa xadiidyadan marka waxaa laga fahmayaa ama nas ay ku tahay khafi ah waxaa laga fahmayaa in abubakar marka nebigu meesha ka baxuu dhintana in abubakar talada in loo dhiiba ay habboon tahay ayaa xadiidka laga qaadanaya maadaama salaaddii oo arrin muhim oo weyn uu yahay sidaa la yeelay marka waxaa ka sii owleysan marka salaaddii baa ka habboon umuuraha kale dunyawiga ah saxaabadana marka meeshaan bay uga qiyaas qaateen baabu maa yadullu calaa tarki اlkalaami fi اlfitnati baabu bayaani maa kii caddayntiisiibuu u baab yahay yadullu tusayo calaa tarki اlkalaami hadal in laga tago fi اlfitnati fitnada dhexdeeda lagu dhex hadlo fitnada in laga sheekeeyo oo hadal lagu qaabilo in laga tago wixii tusayay caddaynteediibuu u baab yahay abu daawuud kitaabuulfitan hore uga soo hadlay man samata najaax xadiidkii ahaana waa soo sheegay iyo ina saciida laman junniba alfitan iyo halkan marka fidnada uu sheegayaa maxay tahayna fidnada meeshaan uu sheegaya waxay tahay waa wixii saxaabada ku saabsana asxaabta nebiga in laga hadhadlo oo wax laga sheego iyo wixii ka dhexdhacay dagaalladii iyaga dhexdooda ka dhacay iyo afka in markaa balaq lagu siiyo oo afkaaga aad gelisid baa fidno ah taas marka in laga tago wa taa buu rabaa marka inuu sheego ayb abubakarna radia allaahu canhu yani saxaabada nebigana shalayba dersigii shalan uga hadalnay waxay mudan yihiin iyo haddii qalad uu ka dhaco muujibaatu waxyaabaha keenaya iyaga in loo dembi dhaafo inay kaga badnaayeen dadkan kale yaan hore usoo tilmaamnay ayb marka fidnadaasoo kale marka inaan la dhexgelin oon laga hadlin in badanoo salafkii ka mid ahayna marka saasay sheegi jireen cumar bnu cabdilcasiis waxaa laga wariyey tilka dimaa'un waxyaabihii dagaaladii saxaabada ka dhex dhacay waa dhiigag ilaahay subxaanahu watacaalaa gacmaheenna uusan dhex dabaalsiinin afkeenna marka maku dabaalanayno innaga wuxuu yidhi gacmaheenna ma gelin afkeenna waa ka celinaynaa waa ka xiraynaa marka saxaabadii waa dagaalameen kadib maxaa dhacay yaa faasiqa yaan faasiq ahayn waxaas fisqi iyo saxaabada maxkamad in la taagaa ma aha taas marka in laga dheeraado siday ku habboon tahayna in laga taga waayo dagaalkaas ay iyagu galeenna ijtihaaday ku galeen inaysan gelin baana fiicnaan lahayd xadiidkan soo socdaana tilmaamaya qaala xadaanaa musadadun wamuslim bnu ibraahim qال xdثna xmaad عan عlي بن زayd عan الxasن عan أbي بkrةa xa وxadثna محamed بن المثنى qال xadثna محamed بن cabdاللaه الأنصاarي qال xadثnii الأشcث عan الxasن عan أbي بkrةa qاal qاala rasuul الlahi slى الlه عليه لي وsلم nbgu waxau yidhi lلxasن بن عaliيi wuxuu ku yidhi ina bنi hada سيد wiilkaygan waa سيد وإنii أrjuu waxaan rajaynayaa an يصلx الlah bه ilaahay inuu ku heshiisiiyo isaga sababtiisa bayna fi'atayni laba kooxood oo min ummatii ummaddayda ka mid ah wa qaala can xamaadin xadiidka xamaad riwaayadiisa waxa uu yidhi ayb ayb musaded baa marka yani xamaad buu ka warinaa marka riwaayadii xamaad waxa uu yidhi walacalla allaha ilaahay wuxuu mudan yahay an yuslixa bihi inuu ku heshiisiiyo isaga bayna fi'atayni laba kooxood oo min almuslimiina muslimiinta ka mida cadiimatayni oo waaweyn xadiidkan axkaam fara badanaa waxyaabo fara badanaa laga qaadanayaa kow waxaa ka mid a dagaalkii saxaabada dhexdooda ka dhex dhacay ama jamal ha ahaado ama waqcatu sifiin ha noqoto dagaal markaa laga fiican yahay inuu ahaa yaa xadiidka laga qaadanayaa maxaa yeelay xasan baa la ammaanay waxaa lagu ammaanay dagaalkii inuu joojiyey haddii dagaalka uu khayr ahaan lahaa joojin laguma ammaaneyn xasan marka waana meesha marka ibnu taymiya uu u cuskado dagaalkii saxaabada ka dhex dhacay inuu fidno ahaa iyagiina marka mujtahidiin ay ku ahaayeenoo iyagu markaas aan fisqi iyo waxaa la haleeshiinaynin asxaabta rasuulka maadaama nin walba uu ijtihaaday waida اجتahd الxaakimu faأkطأa falahu أjru wain asaaba falahu أjraani laakiin ma laga fiicnaa mase ma laga fiicnayn in dagaalkaas laga fiican yahay xadiidkaa tusaayo oo xasan ayaa waxaa lagu ammaanay inuu dagaalka sababtiisa ku istaagay marka hadduu dagaalku xaq yahay ha istaaga lama dhaheen iska sii socdaa la dhehi lahaa xadiidka waxaa kaloo ku jira calam min aclaami الnubuwa mucjizo mucjizaadka nebiga ka mida maadaama nebigu oo xasan oo ilmo yar ah uu yidhi laba kooxoodoo waaweyn inuu heshiisiin doono wax soo socdo ah oo nebigu uu ka sii warramay sidii uu uga warramayna noqotay mucjizaa marka ku jirto waxaa kaloo xadiidku uu tilmaamaya mucjizo dhinac kale dhinac kale uga jirtaayo waxay tahay xasan ilmo yaryar buu ahaa markaas inuu weynaan doono uu nebigu sheegay waana weynaaday oo yaraan kuma dhimanin xasan bin cali radia allaahu canhu ayb waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa labadii kooxood ay iska soo horjeedeen labadaba inay muslimiin ahaayeen wax diinta ka baxay inaysan jirin ayb khilaafan iyadoo markaa la khilaafayo khawaarijtii iyo shiicadii iyo nawaasibta iyo kulligood marka oo iyagu waxay leeyihiin labada kooxood koox muctasiladuna waxay leedahay koox baa yacnii yaa faasiqad noqotay laakiin annaga ma sheegayno ma naqaanaynyb khawaarijtu iyagu waa gaalaysiinayaan qoladii cumaan iyo calina markii dambe oo heshiiskii iyo taxkiimkii uu oggolaaday isagana gaalaysiiyeen marka qolooyinkaas o dhan xadiidka waa ka horjeedaayo kooxahan inay muslimiin ahayna laga qaadanaya macno kalena waa laga qaadanaa laba muslim hadday isdagaalaan inaysan ku gaaloobaynin arrintaasayb oon la dhehaynin marka laba qof oo muslima hadday dagaalamaan ama qofkii qof muslima dilo waa gaal inaan la dhehaynin sibaabulmuslimi fusuuqun wa qitaaluhu kufrunna gaalnimadaas waa kufri aan diinta looga baxaynin xadiidkan iyo aayaddii qur-aanka wa in daa'ifataani min almu'miniina iqtataluu labadaba way sheegayaan qaala xadaana alxasan bnu caliyin qaala xadaanaa yaziidu qaala ahbaranaa hishaamu can muxamadin qaal qaala xudayfatu xudayfa waxa uu yidhi maa axadun min annaasi qof dadka ka mida ma jiro oo tudrikuhu lfitnatu fitnada ay haleelayso ay soo gaarayso wakhtigiisa ilaa ana akhaafuhaa calayhi ilaa haddii uu jiro ana anigu akhaafuhaa waan uga baqayaa calayhi fitnadan uga baqayaa korkiisa ilaa muxameda bna maslama maahane ninkaas saxaabigaas maahane fa innii samictu rasuula اllahi sala اllahu calayh ali wasalam nebigaan maqlay yaquulu isagoo dhahayo laa taduruka alfitnatu fitna ku dhibi mayso adiga ayb laa taduruka alfitnatu fitnada ku dhibi mayso buu yidhi xadiidkan marka xadiid xasana weeyaan waxaana laga qaadanayaa fitnada si ay khatar u tahay oo dadka ay u dhibi karto xudayfa uu leeyahay cid aan ninkaa ahayn isna nebigan ka maqlay inta kale ee dadka waan uga cabsanaya saasuu dhihi jiray moxamed binu maslama oo nebigu uu sidaan yidhina isaga laftirkiisa isma dhiganin isagoo nebigu sidaan ku yidhi haddana isma dhiganin oo markay fidnada dhacday waa fogaaday dadkii dagaalamayey waa ka dheeraaday meel gaaruu keligiis iska degay marka isaga laftirkiisii marka dadaal buu la yimido waa dadaalaya oo isma dhihin nebigaa adiga ku ammaanay bis waayo fidno marka isu bandhig fidnada ma isdhihin qofka marka fidnada inuu doondoonto ma aha man tasharafa lahaa yani man istashrafa lahaa qofkii fidnada u banbaxo tastashrifhu way markaa ka kor noqonaysaa way isu iyadana waa isu muujinaysaa hadhowna ma ka bixi karo moxamed ibnu maslamana marka wuxuu ka mid ahaa dadkii ka dheeraaday fidnadii markay jirtay oo saxaabadu dagaalka u ka dhexeeyey dadkii isaga ka dheeraaday buu ka mid ahaa qaala xadaanaa camru bnu marsuuq qaala akhbaranaa shucbatu can ilashcati bni sulaym can abi burdata can taclabata bni dubaycata qaal dakhalnaa calaa xudayfata xudayfaan u galnay faqaala waxau yidhi innii laa acrifu rajulan anigu nin baan garanayaa laa taduruhu lfitanu fidnooyinka aysan dhibaynin shayan waxba aysan ka dhibaynin qaala fakharajnaa waa baxnay faidaa fusqaatun waaba balabalo teendho ayaan aragnay madruubun la dhistayoo la samaystay fadakhalnaa waa galnay faidaa fiihi moxamed ibnu maslama moxamed baaba ku dhex jiro fasa'alnaahu waan weydiinnay can daalika baan wax ka su'aalnay faqaala waxa uu yidhi maa uriidu ma rabo an yashtamila calaya shay-un min amsaarihim inay aniga yacnii idhex gasho shay magaalooyinkooda ka mida inaan ku dhex jiro oon ku dhex nagaado oo ay i koobto magaalo magaalooyinkooda ka mida inay i koobto ma rabi buu yidhi xataa tanjaliya intay faydanto caman jalad waxay ka faydmaysaayb caman jalad maada masdariye waayna waa layidhi caninjilaa'ihay intay ka faydmayso sidaas ma raba buu yidhi inaan magaalooyinka ee dhex galo wuu dheeraaday marka ictisaalka fidnada laga dheeraado iyo waxa ku jirana kitaabulfitana uga hadalnay fidno waxa la yidhaahdo iyo waxaan fidno ayna halkaasaan uga hadalnay ifraad iyo tafriid inuu ku jiro fidnada xaggeedana waa sheegnay fidnadii marka dadna huluwi bay ku sameeyaan dadna tafriid iyo gaboodfal waxaan fidnaba ahaynay fidno u yaqaanaan axaadiidta nebigana mid walbaa xukunkeeday siisay marka waxaa la rabaa axaadiidta nebiga si miirqab ah oo degganaana in loo akhriyo loo faa'iidaysto abu daawuudna waxaan arki doonnaa aakhiru kitaabi sunan ama kitaabi sunna kitaabu sunnaha aakhirkiisa wuxuu ka dhigi doonaa baabu qitaali nusuus tuugada iyo dadka qudaacu duruqa dagaalkoodu inuunan fidno ahayn uu muujinayo ayb horena uu uga soo hadlay jumlooyin fara badan marka ninkii waxaa dhan isku dhex daro wax walba fidno waa yidhaahdana waa mufarid ninkii isagu marka ay iskaga dhex qaldamaan jihaadka iyo fidnaduna oo wax fidnaha jihaad ku tilmaamana isaguna waa mufrid oo quluwibuu dhinac uga jiraa umuuraha noocan oo kalena ibnu taymiya wuxuu yidhaahdaa kitaabkiisa minhaaju sunnaha in la kala bixiyo jihaadka iyo fidnada iyo dafcu saa'il iyo qitaalka tuugada iyo dagaalka lala dagaalamaa waxyaabahaas in la kala bixiyo iyo kala bixintoodu waa adag tahay wa wadiifatuhaa min wadiifati khawaasi ahlilcilmi dadka ahlucilmiga ee khawaasta abaa shaqadooda ay tahay inay kala saaraan oo ilaa qof daalibu cilmi oo bilow ah waa ku dhex wareerayaan diinkana hadda wuxuu iska noqdayba saad arkayso wax sidii fadhi ku-dirirka camal iskaga socdaa laga dhigayba ninku meelahaas iyo baararkaasu iska joogaa ama meelihiisaasu iska socdaa maxaa jira unbuu dhegta u taaganayaa fadhi ku-dirirkaas iyo waxyaabahaas kusoo duulduulow rabaa marka inuu ku fadwoodo oo masaa-ishaan marka uu ku kala gooyo war ka joogaaqofku marka inuu ka jooga uroono middaan uu tilmaamayo abu daawuud bay noqonayo maa yadullu calaa tarki ilkalaami fi lfitna dhinacna hauga hadlin hadaad adig aqoon u lahayn ha dhex gelin dhinacna hauga hadlin ile dadna kama rooni adoon cidna ka roonayn haddaad dadka waxa fadwato waa wareer marka wuxuu leeyahay xataa tanjaliya caman jalad qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa abu cawaana can ashcata bni sulaymin can abi burdata can dubaycata bni xusaynin اthaclabiy bimacnaahu قال xdثna إسmاعيiل بن إبراhيم الhudلي qال xdثna بن عuلية wهuو إسmاعيiل بن إبراhيم بن مqسم المcروف ببن عuلية عن يuنس عن الxسن عن qays بن عabاad qاala qلت لعaليin baa waxaan ku yidhi أخbirnaa noo sheeg can masيirika hada socodkaagan kan waqcaة الjmل iyo ama siفiin socodkaagan hadda aad socoto bal ka waran acahdin cahidahu ilayka rasuulu اlahi sal slam acahdin ballan miyaa cahidahu ilayka uu kugula ballamay rasuululahi sal slam wax nebiga kugu og yahay miyaa am ra'yun ra'aytahu mase waa ra'yi adiga aad ku ijtihaaday faqaala wuxuu yidhi maa cahida ilaya rasuulu llahi sal slam bishayin nebiga waxba igulama ballamin arrimahan ah walaakinahu ra'yun ra'aytuhu laakiin waa ra'yi aan arkay aniga cali marka waracnyacnii waric inuu yahay xalaal miradnimadiisa iyo sida uu diintiisa xadiidkan laga qaadanayo wixii isaga uu ku ijtihaadayna waa sheegaya anaa ku ijtihaaduu leeyahay wixii nebiga uu nas uga haayana nebiguu ka sheegay sal l slam oo markii khawaarijta uu la dagaalamayey nahrawaan cali markaa dagaalkaas uu khawaarijta la galay nebiga ayuu axaadiid uga haystay kuma labalabaynin markii la weyddiiyena wuxuu dhihi jiray markhaati waxaan uga ahay nebiga inaan ka maqlo kuwaas dagaalkooda marka saxaabadana iskuma khilaafin mana ku shakinin cali walidaalika markuu laayey oo ka guulaystay ayuu yidhi dadka dhintay ha la raadiyo ha laga dhex bixiya nin nebigu wuxuu tilmaamay buu yidhi gacantiisu gacanta ka go-an oo gacantiisu ay markaa wax ka laadlaadaan sida haweenta naaskeeda oo kale ah ayuu leeyahay ee ninkaa ha la raadiyey buu yidhi duthudayatayni ama duthudayati markaa ninkii baa la raaraadiyey la raaraadiyey markii dambaa hoos laga soo bixiyey isagoo dad badan oo meyd ah ku hoos kaga jiifo markii lasoo saaray cali la hor dhigeen loo keenayna waa sujuuday marka sujuud buu u dhacay markhaati waxaan ka ahay buu yidhi inaan nebiga ka maqlay marka xadiidkii buu sheegay khawaarijta iyo dagaalkooda ku saabsanaa taas marka cali sidaasuu leeyahay fiiri middanna wuxuu leeyahay marka waa ijtihaad waa kale waa kale soocaya qofka marka waxaa laga rabaa ahlu sunnadana dhaqankooda saan oo kale waayo waxaa la yidhaha ahlu sunnati yadkuruuna maa lahum wamaa calayhim markay masalada sheegayaan waxa iyaga dushooda oo xujada ku ana waa sheegaan iyaga waxay deliishanayaanna waa sheegaan ummadda waa u sheegaan waxaa la rabaa marka masalada haddii laysku khilaafsan yahay khasmiga sidaanuu deliishaday saanaa loogu jawaabay sidaan baan deliishaday deliilka saana yaa ku toosan dariiqadooda saas waa laakiin midaada keliya haddaad sheegto wixii kalena aad ka aamusto ma ansafta waxaa kaloo iyadana marka ay uga daydaan haddaad dad ishaysaan inaadan marnaba nebiga ku been abuuranin calayhi salaatu wasalaam haddii masaa'il laysku hayo wax nebigu uusan dhihin inaa adiga meel mari un ra'yigaaga saadan isu dhihin dadka qaarkood meel mari ra'yigaaga ayay waxay u galaan inay nebiga ku been abuurtaan xadiid maa waxaan aad sheegaysa ku soo aroora haa buu leeyahay filxaqiiqa waana og yahay in waxba aan aynan ku soo aroorin marka midaasaaba ka dhib badan marka sidaanuu marka cali uu tilmaamay dagaalkaasna marka ijtihaad buu ahaa marka ijtihaad ha ahaadee marka labada qoloba ha ijtihaadaane yaa ijtihaadkoodii oo xaqa u dhowaana xadiidka soo socda marka feeri qaala xadaanaa muslim bnu ibraahim qaala xadaanaa alqaasim bnu اlfadl can abi nadrata can abi saciidin qaal qaala rasuulu اllahi sal ا slam nebigu waxau yidhi tamruqu maariqatun koox siibanaysa ayaa siibanayso cinda furqatin min almuslimiin kala tag agtiis oy muslimiintu kala tegan yihiin muslimiintiioo iskhilaafsan oo kala tagsan koox ayaa siibanayso yaqtuluhaa waxaa dilaya oo la dagaalamayo owla daa'ifatayni labada qolee muslimiinta iskhilaafsan tan ugu dhowaanshada badan bilxaqi xaqa midda ugu dhowaanshada badan xadiidkanna waxaa loo deliishadaa cali inuu xaqa u dhowaano ilaa khawaarijtu cali baa la dagaalay mucaawiya isaga lama dagaalamin cali waa qoladii la dagaalan cali bay yaa qoladiisaa la dagaalantay marka cali inuu ku dhowaa xaqaa xadiidkan uu tilmaamaya laakiin dadka laba maadday isku qaldaan cali baa xaqa u dhowaayey iyo dagaalka cali xaqa isagoo u dhow haddana ma siinaysa inuu dagaalamo ayb meesha in la fahmo u baahan taas labadan qolo xaqa cali baa u dhowaa laakiin qof kastoo gar leh maahan inuu dagaalami kara dagaalku inuu u bannaan yahay macnaheedu maaha masalada in la fahmo u baahan taas adoo gar leba haddana dagaalku uu mamnuuckaa yahay qof kastoo marka xaq ku taagane xaq leh dagaalku waa u fasaxan yahay ma aha saxaabaduna marka arrintaas way fahmeen markii dambe markii hore laakiin waxaa u muuqatay waxyaabo kalea markaa ka qariyey oo wain daa'ifataani min almu'miniina iqtataluu laba kooxoo mu'miniin hadday dagaalamaan muxuu yidhi allah subxaanahu wa tacaala fa aslixuu baynahumaa horta intaan la dagaalamin islaaxa in la sameeyo fain bagat ixdaahumaa cala alukhraa faqaatiluu alatii tabqii xataa tafii'a ilaa amrillah baqyii marka in la sugo u baahan yahay marka bimujarad koox inay baqyii la timid ma lagula dagaalamayo marka hore horta waa in baqyigii laga soo celiyo islaax in la galo waa middaasaan la samaynin marka xilligii dagaalladan ay socdeen waa la dagaalamay uun dagaalkii wax waa lagu kala keeni waayey markii dambe dagaalku istaagay ayaa miyirkii uu soo noqday nin walbaa marka daa'ifadii mucaawiya kuwii cali labadoodaba markii dambe marka waxay dhihi jireen aayaddan wain daa'ifataani yaa naga qarsoonaatayba laakiin saxaabada kulligood kama qarsoomin ogow qaar bay u caddayd laakiin in badan waa ka qarsoonaatay aayaddiina waa yaqaaneen marka ay marka fidnada jirto wax badan baa qofka ka qarsoomi karaayb marka caligaa xaqa u dhow dagaalkaa fiicnaay ma laga wada marayb xaqa wuu u dhowaa laakiin islaax in laga bilaabaa fiicnayd oo dagaalkii ma wanaagsanayn midda xasan lagu ammaanayna waa hadhow marka oo aad ammaan badan loogu soo jeediyey xadiidku laakiin wuxuu tilmaamayaa labadooda waxaa dhowaa xaqa u dhowaa cali un kan saasuu sheegaya tamruqu maariqatun markuu leeyahana maariqada khawaarijta magacyadooda waa almaariqa waa la yidhaha alkhawaarij waa la yidhaahdaa alxaruuriya waa la yidhaahdaa alibaadiya waa la dhahaa azaariqa najadaad magacyo badan bay leeyihiin baab bayna u yeeli doonaa abu daawuud axaadiidta ku soo aroortay khawaarijta ayb dadku laakiin hadda ninba ninka kaleo khawaarij iska dhahayaan ayb marka waxaa marka dhibka jiraa waxay ta horta wixii la fahma khawaarij yaa la yidhaahdaa maxay yihiin in laysla fahmaa fiican inta aan markaasi qof lagu dhejinin ama aan lagu tiimbaraynin markaasaa marka shabaddu ay sax noqon karta ama ama waa qalad la dhihi karaa marka in la fahmaa fiican ayb mid marka tawxiidkii ummadda ku gaalaysiinayaa khawaarij dhahayan oo dadkii ahlu tawxiidkuu khawaarij ku sheegayaan haddii la fiiriyo isagii ilaahay hayrkiibuu caabudayaa waxaa laga yaabaa khawaarij yaa u taqaanaa haddii la yidhaha dadka ilaahay hayrkii aan la caabudin dhahayo u yaqaanaa waxaas marka ma wax saxoo toosan miyay noqonaysaa baabun fi اtakyiiri bayna اlambiyaa'i baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi اtakyiiri in la kala khayr badnaysiiyo waxa ku soo arooray caddayntiisiibu u baab yahay bayna alambiyaa'i ambiyada ambiyada ma la kala fadli badnaysiin karaa qur-aanku wuxuu leeyahy tilka rusulu fadalnaa bacdahum calaa bacdin walaqad fadalnaa bacda اnabiyiina calaa bacdin waaataynaa daawuuda zabuura ayb xadiidka nebigana marka waa arkaynaa qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa wuhaybun qaala xadaanaa camrun yacni bna yaxya can abiihi can abi saciidin اlkhudriyi qaal qaala الnabiyu salى اllahu alayh ali wasalam nebigu waxa uu yidhi laa tukhayiruu ha kala khayr badnaysiinina bayna alambiyaa'i ambiyada ambiyada ha kala khayr badnaysiinino kaasaa khayr badan iyo kuwaasaa khayr badan ha dhihinina xadiidkan laba macnaa marka lagu fasiraa ama u ixtimaalaa macno waxay tahay nebiga intaan loo sheeginay ahayd say u kala khayr badan yihiin qabla intaan la oge nebiga intaan la ogeysiinin isagu inuu ugu khayr badan yahay ambiyada ayaa sidaan uu yidhi ahlucilmiga qaar kalena waxay leeyihiin xadiidka macnihiisu waxaa weeyaan nebiyada yaan la kala khayr badnaysiinin iyadoo qaarkood la liidayo oo la nuqsaaminayo calaa wajhi tanaqusi iyadoo nebiyada la nuqsaaminayo qaarkoodoo la liidaayo darteed in la yidhaha kaasaa fiican iyo maya kanaa fiican loo kala tacsubo midda la diidaayo marka taas wa labadaas macnaa xadiidka lagu macneeyo ee fil xaqiiqa nebiyadu waa kala fadli badan yihiin haddaa marka tiraa nebi moxamed baa ugu khayr badan adoon nebiyadii kalena hoos u dhigaynin oo aan liidaynin xaqoodii aan baksinaynin waa fiican tahay qال xdثna xفs بن cmر qال xdثna شhucبة عan qtاadة عan أbi الcاalية عan iبن cabaasi عan النbiي slى الlه عlيه لي وsلم qaal maa ynbغii لcabdin adoon uma haboona an yaquula inuu yidhaahdo إnii khayru waxaan ka khayr badanaha aniga min yunusa bni mata yunus ibni mata nebi yuunusaan ka khayr badanahay midkiin yaanu dhihin nebiyllaahi yuunus waxaa gaar loogu xusay isaga qur-aankii baa waxaa la yidhi fasbir kama waxaa la yidhi lixukmi rabbika walaa takun ka saaxibi اlxuut nebigaa waxaa la amray nebi yuunus oo kale ha noqonina la yidhi marka isaga marka inuu qoladiisii ku carooday allo oon dhihin bax ayuu baxay xoogaa marka meeshaas qur-aankiina ilaahay uu leeyahay ha noqonin sidii nebi yuunus oo kale ha degdegin nebiga lagu yidhi meeshaas baa qof wuxuu isdhihi karaa war amaa nebiyullaahi yuunus inuu nuqsaamiya qofka dadka qaarkood inay ku nuqsaamiyaan aayaddaas darteed yaa dhici karto marka sidaas si aynan u dhicin ayaa nebigu sala allahu calayh waali wasalam uu leeyahay yaan sidaa la dhihin ayb marka iyadoo marka waxana way soo aroortay wuu keeni doonaa nebiga maa yenbagii linebiyin nebi nebiyada ka mida uma habboono inuu yidhaahdo anaa ka fiican yuunus ayb marka qofna yousan dhihin nebi nebiyada ka midana yaanu dhihin intaba waa soo arag maa yenbagii licabdin addoon uma habboona an yaquula inuu yidhaahdo innii khayrun min yuunusa bni mattaa xadiidka marka waxaa laga qaadanaya yuunus aabbihi in la dhihi jiray ibnu mattaa ibnu mattaa in la dhihi jiray oo mattaa in hooyadiis aynan ahayn aabbihiis inuu ahaa قال xdثna cبدالعزيز بن يحيى الحراني qال xdثnي محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاaq عن إسماعيiل بن أbي حكيم عن الqاسم بن محمد عن cبدالله بن جعفر qاaل kاna رasuuل اللhi sلى الله عليه لي وsلم yquل nبgu wxuu dhihi jiray ma ynbغيi لنبiي nebi uma haboona أn yquula inuu yidhaahdo إنii khayr min yuنuس بni matا aniga nebi yuنus waa ka khayr badan ayaanu dhihi yani لأجli arrintaas ou galay darteed yaan isaga hoos loo dhigaya macnaha marka xadiidka ku jira da qof aan nebi ahaynna maba gaarayaba nebiyullaahi yuunus waa la ogyahay ambiyadii nin mid ka midana yuusan sidaa dhihin taasna marka macnaheedu waxaa weeyaan calaa sabiili tawaaduc yaa yaa nebigu u sidaa u leeyahay ilaa waa ka khayr badan yahay isaga nebi yuunus amase in la yidhaahdo waxa uu diidaya nebiga waxay tahay in la nuqsaamiyo iyaga oo tanaqus lagu sameeyo ambiyada ilaahay qال الإmام أbو dاود رحimه الله تaعالى xdثna xجاaج بن أbي يعقوب ومحمد بن يحيى بن فاriس qال xdثna يعقوب qال xdثna أbي عن بن شهاaب عن أbي سلمة بن عبدالرحمن وcبدالرحمن الأعرج عن أbي هريرةa qاaل qاla رجل miن اليhوud nin يhوuda ka mida wuxuu yihi والdي اsتفىa mوسى إلaahي muuse doortay baan ku dhaartay riwaayo kale waxay leedaha calى الcaalamiina caalamka o dhan ka doortay farafaca almuslimu muslimkii wuu kor yeelay yaddahu gacantiisiibuu u qaaday fa latama wuxuu dharbaaxay wajha alyahuudiyi yahuudigii wejigiisiibuu dharbaaxay fadahaba alyahuudiyu yahuudigii wuu tegay ila nebiyi nebigu aaday sala allahu calayh waali wasalama faakhbarahu wuu u sheegay wixii dhacay faqaala nebiyu sala allahu calayh waali wasalam nebigu wuxuu yidhi laa tukhayiruunii calaa muusa aniga muuse hayga khayr badnaysiinina fa ina annaasa dadka yuscaquuna waa la suuxinayaa faakuunu waxaan ahaanayaa awala man yufiiq qofka soo kaco kan ugu horreeyo fa idaa muusaa muuse waaba isaga oo baadishun ku dheggan mid ku dhegganaa fii jaanibi alcarshi carshiga geeskiisa falaa adrii moogi akaana inuu ahaa miman suciqa dadkii la riday qablii aniga hortay ow amase kaana inuu ahaa miman istafna allaahu casa wajalla dadkii ilaahay uu soo reebayoo fasaciqa man fi samaawaati wman fi اlardi ila man shaء allah inuu ku jiro ayb qaala abu daawuud xadiiu bnu yaxya atamu xadiiu bni yaxya atamu xadiidkanna marka ninkii yahuudigaa markuu nebigu u soo dacwooday nebiga saxaabada sidaan buu ku yidhi macnuhuna waxay tahay tacasub ahaan ayuu diidayaa nebiga marka in la yidhaa kuwaasna ay yidhaahdaan ilaahay muuse doortay muslimiintuna ay yidhahda ilaahay moxamed doortay oo nebi maxamedi nebi muuse markaa sidii in iska hor jeedaan laga dhigo oo annagana nebi muuse annagana nebi moxamed saa la kala yidhaahdo nebiyadii ilaahay lala kala safto taasaa la diidaa maxaa yeele kulligood hal meelay ka imaadeen sharaacadoodaa kala duwanay towxiidka iskaga mid ka ahaayeen marka taa waa midda uu nebigu diidayo ilaa markay khayr noqoto nebiga cidka khayr badnayd ma jirin marka haddaad nebigaan ammaanayaa dhahdo kuwii kalena hoosaan u dhigayaa lama ranta walidaalika hadda laftirkeeda meelo badan oo meelahan yahuudda iyo ay degayn dhulkan falastiin iyo shaam dadka yahuudda yahuudiga waxaa laga yaabaa inuu nebi moxamed iyo nebi ciise iyo nuqsaamiyo muslimiinta meesha deganee cawaamta iskaan iyaguna waxaa laga yaabaa inay nebiyullaahi muusa ay meel uga dhacaan iyagoo yahuud xumeeya isdhahaya ma la rabo marka taas qofka haddii nebi uu caayo ama uu nuqsaamiyana wuu ku gaaloobaya sideedaba horaan usoo marnay tan marka tacasubka oo loo kala tacasubayo ambiyada ayaa nebigu uu diidaya sala allahu calayh ali wasalam qaala xadaanaa ziyaad bnu ayuub qaala xadaanaa cabdullaahi bnu idriis can mukhtaari bni fulful yadkuru can anasin qaal qaala rajulu lirasuuli illahi sal l slam nin baa nebiga wuxuu ku yidhi aay marka xadiidka hore meeshan fa ina annaasa yuscaquun sacqadaani marka maxay tahay iyada sacqadan marka culimmada waxay yidhaahdaan abulxajaaj ilmizi iyo sida shaarixu daxaawiyaha uu sheegaya ibnu kaiir iyo sacqadu waxay tahay bay leeyihiin markuu alla subxaanahu watacaala uu soo dego lifasli اlqadaa uu u soo dego dadkii marka waxaa ku dhacaayo oo alla uu isu muujiyo dadkii waa dhacayaan markay dhacaan marka dadkii nebiga ugu soo horkacayo nebiyullaahi muusa marka isaga dadkii dhacay miyuu ku jiray mase ma dhicin waxay leeyihiin marka nebiyullaahi muusa isaga taas waa ka badbaaday dhiciddaas wuxuu uga badbaaday sacqatu duur oo falamaa tajallaa rabbuhu liljabali jacalahu dakkan wa khara muusa saciqaa ayb waa ka nebigu marka u dhaha ma ogi inuu dhacay amjuuziya bisacqati duur middii uu adduunyada ku dhacay in middaan loogu abaalguday oo tan laga dhaafay marka middanna marka muuse fadli uu leeyahay buu nebiga ku muujinaya sala allahu calayh ali wasalam qaala xadaanaa ziyaad bnu ayuub qaala xadaanaa cabdullahi bni idriis can mukhtaari bni fulful yadkuru can anasin qaala qaala rajulu lirasuuli illahi sal slam nin baa nebiga wuxuu ku yidhi yaa khayra albariyati khalqiga kan ugu khayrka badano faqaala rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu yidhi daaka ibraahim kaas waa ibraahim waa nebiyullaahi ibraahim buu yidhi midkaas xadiidka marka nasaa-i baa warinaya imaam muslimna wuu soo saaray isagoo kale ibraahim iyo nebiga yaa fadli badan marka nebiga inuu fadli badan yaha loogyahay say noqone marka xadiidkan tawjiihiisa qaala alimaamu nawowiyu imaamu nawowi wuxuu yidhi qaala alculamaa inama qaala salى اllahu عalayه ali waslm hada tawaaducan واxtiraama liibraahiima calayhi الsalaam ayb likullatihi wa ubuwatihi nebigu sidaa wuxuu u yidhi tawaaduc iyo ixtiraam uu u hayo nebiyullaahi ibraahim uu ku ixtiraamayo aabbannimada ila nebigu nebi ibraahim buu ku abtirsadaa ismaaciiluu ku abtirsadaa ismaaciilna ibraahimba yaa dhalay iyo khulladii ilaahay uu yidhi watakhada allahu ibraahiima khaliila waxyaabahaasuu marka ku sidaa uu yidhi wailaa fanabiyunaa afdalu kama qaala sala allahu calayh ali wasalam wailaa nebigeennaa fadli badan siduu nebiguba yidhi ana sayidu waladi aadam inta aadam uu dhalay sayidkooda aniga waa yidhi kan ugu fiican ugu fadli badan ayb sidaasna marka uma jeedin nebigu inuu is-ammaano iyo tadaawul kagama jeedine markaasna oo markuu yidhaahna sayidu waladi aadama walaa fakra bi markaanna waa kan waa tawaaducayaa nebiga calayh الsalaatu wasalaam qaala xadaanaa cmr bn cثmaan qaala xadaana اlwaliid can اlأwsaaciyi can abi camaar can cabdillaahi bni faruuq can abi hurayrata qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalam nebigu waxau yidhi ana sayidu waladi aadama aadam wala ilmihiisa sayidkoodii baan ahay wa awalu man ayaan ahay tanshaqu canhu اlardu dhulka uu ka dilaacayo xaggiisa ayb oo markay dadka dhulka ka soo baxayaan anaa ugu horeeya wax ka soo baxo wawalu shaaficin wawalu mushafacin mid ergeeya kan ugu horeeya waa aniga kan laga mid laga erge aqbalaanana ugu horeeyo oo rasuulka sala allahu calayh ali wasalam sidaasuu tilma u yidhi xadiidkanna marka waxaa laga qaadanaya nebigu inuu ugu fadli badan yahay ambiyada sayidnimadana marka waxay keenaysaa marka waa siyaadadu marka waa fadli iyo sayidnimada marka nebigu inuu sayid yahay xadiidkan buu iskugu sheegay marka laakiin adkaarta ama salliga nebiga ee soo arooray ama aadaan ama yacnii magaca nebiga sala allahu calayh waali wasalam ama aadaan ha ku soo arooro ama ha ku soo arooro yacni atixyaadka iyo tashahudka sayidnimadaa nebigu uu leeyahay aniga sayid baan ahay in meel walboo nebi moxamed ba haddii la sheegayo sayid in la yidhaahdo sayid la yidhaahdo sayidunaa moxamed la yidhaahdo ama sayidunaa moxamed la yidhaahdo miyaa marka ka laasimayso ma iska laasimayaan waxaa laga yaabaa qofkii inuu aadaankii oo kale marka waxaa soo aroortay ashhadu anna moxamedan rasuuluullah oo la dhihi maayo ashhadu anna sayidana moxamedan rasuulullaahi in la yidhaahdaa maaha maxaa yeele aadaanku waa alfaad kooban waa tawqiifi sayid laguma deri karo ayb tashahudkiina waa la mid nebiga marka la yidhi waan garannay saan kuu salaanne kayfa nusalli calayka wa naxnu fii salaatina seen kugu sallinaa markaan salaadda ku jirno quuluu allahuma salli calaa muxamed wacalaa aali muxamed allahuma salli calaa sayidinaa dhaha ma dhihin umuuraha noocaas oo kale marka tawqiifi ma lagu siyaadinayo sayidinaa laakiin arrin aan tawqiifi ahayn markaad sheegaysoo kale inaad ku darto wax dhiba ay leedahay mala qaala sayidunaa muxamed sala allahu calayh ali wasalam kada iyo qofku markuu nebiga ku allahuma salli calaa sayidina muxamed marka caadigaa salaad iyo uunan ku jirin wax dhiba male iyada laakiin in xadiidkan la yidhaah waxaa laga qaadanayaa meel allaale sayid in lagu dara waaye sida uu sheegay yacni humaari ibnu sidiiq alghumaari sida uu sheego oo xataa uu yidhaah aadaankii wax lagu siyaadiyaa bannaano ashhadu anna sayidanaa la dhaho iyo salliga allahuma salli calaa sayidina iyo meel walboo moxamed uu ku jiro sayid in lagu daro waaye iyo marka waxaa la dhihi karaa marka qur-aankiina meelaha uu ku jira marka sayid ha laga hormariya marka ga bedlaani marka taas wamaa muxamadu ilaa rasuulu wamaa sayidunaa muxamadu ilaa rasuulu hala akriya marka musxafka ha lagu dhigo qur-aankii lama bedeli karo adkaartii nebiga ka soo aroortayna lama bedeli karo marka sayidnimada nebigana waa ogolnaha saas marka sidaas weeyaanculumadana markay aadaanka ka hadlaayaan waa soo guuriyaan sifo sharciga lagu soo guuriyaa kitaabka awaa-ishiisii waa ku soo marnay mar wax layska siyaadin karo male shiicadaa aadaanka wax ku dardarta mar walba oo haddaad aragto marka shiico addimaayo shiiciyo addimaayo waxaad yaabaysaa aadaankii labaatan daqiiqa inuu addin ku jiraa laga yaaba waxbuu ka hormarinayaa dhexduu wax ka gelinaya aakhirkana wax kaluu ka gelinaya dad marka shiicadaas isaga ta'afuray baa jiray beri hore waxaan garanaa masaajid magaalada hoose ku yaalayo keligiis baa aadaanka marka laga adima ashhadu anna sayidanaa muxamadan uu ku adimi jireen meelahaas shangaani iyo masaajid ku yaalleen waa lagu kari waaye marka sayidanaadaan ka daan aadaanka ka mid maaha ana sayidu waladi aadam uu soo qabsana qaala xadaanaa moxamed bnu اlmutawakil alcasqalaaniyu wamaqlad bnu khaalidin الshaciiriyu almacna qaala xadaanaa cabdالrazaaq qaala akhbaranaa macmaru can ibni abi diibin can sacdi bni abi saciidin can saciid bni abi saciid whuwa almaqburiyu can abi hurayrata qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam maa adrii ma ogi tubbacun tubbac allaciinun kula lacnaday miyaa huwa isagu amlaa mise maya wamaa adrii ma ogi a cusayru nabiyun huwa amlaa cusayr nebi miyaa mase maahanna ma ogi riwaayadka qaarna waxay ku darayaan wamaa adrii alxuduudu kafaaraatun am laa xuduuddu qofkii la xado in dembi dhaaf ay u tahay iyo in kalena ma ogi marka waa intaan la ogeysiinin nebiga waa qabla an yuclam intaan nebiga la barin oon la ogeysiininay ahayd markii dambe laakiin nebiga waa la ogeysiiyey wuxuuna yidhi tubbac wuxuu ka yidhi xadiid imaam axmed uu warinayo min xadiidi sahli bni sacdin laa tasubuu tubbacan fa innahu kaana qad aslam ha caynina buu yidhi tubbac oo islaamay isaga tubbac marka tabaabicada waxaa la dhihi jiray dadkan marka boqor boqorradii yeman ka mid ahaaba ayb qur-aankana marka waa uu ku soo arooray laakiin waxaa la halaagay isaga ma la dhihinaya qowmu tubbac baa la yidhi ahum khayrun am qowmu tubbac waaladiina min qablihim ahlaknaahum innahum kaanuu mujrimiin isaga marka waxba laguma sheegin xadiidkanna nebigu waa qabla intaan la ogeysiinin markii la ogeysiiyeyna wuxuu sheegay inuu qof muslima muslimnimo ku dhintay inuu ahaa oo islaamay ayb ayb wamaa adri a cusayru nabiyun huwa am laa cusayrna inuu nebi ahaaba in kale ma ogi buu yidhi xuduuddana markii dambe nebiga waa la ogeysiiye inay kafaaraad tahay ayuu sheegay qaala xadaanaa axmed bnu saalix qaala xadaanaa bnu wahbin qaala akhbaranii yuunus can ibni shihaab ana abaa salamata bna cabdiraxmaan أخبره أن أbا هريرةa qاaل سمعت رasuuل اللh صلى اه علي وسلم يقول nebigoo dhahayaan maqلay أna أwلى الناaسi ببni maryam أna aniga ayaa أna anigu owla النaasi dad midka ugu dhow baan ahay ugu dhowaansho badan bibni maryama ciise nabi ciise dadka anaa ugu soo dhow xagga waqtiga alأنbiyaaءu أنbiyadu أwlaadu callaatin ilmo baha kala ah أwlaadu callaatin ilmo isku aabba ah ilmo aabbo wadaaga wey oo hooyooyinkoodu kala duwan yihiinoo kala bah ah walaysa baynii wa baynahu nebiyun anigii nebi ciisena nebi nooma dhexeeyo marka anigii nebi ciise nebi nooma dhexeeyo say ku imaanaysaa suuratu yaasiin saddexdii qofee la diray id arsalnaa ilayhim اثnayn fakadabuuhumaa faczaznaa biaaliin waxaa ka muuqata marka dad risaalo wada inay ahaayeen ayb dadkaasina marka nebi ciise way ka dembeeyeen sida la ogyahay marka iyagii sooma noqonayaan nebi nebiyaal u dhexeeya nebi moxamed iyo nebi ciise halkanna nebigu wuxuu leeyay walaysa beynii wa baynahu nebiyun ibnu xajar wuxuu leeyahay axaadiidta ku soo aroortay nebiyaal inay jireen bayna nebiyi iyo bayna nebi ciise iyo nebiga dhexdooda inay nebiyaal ku jireen khilaaf baa ku jiro maqaal iyo hadal baana ku jiro sixadooda kan laakiin sixadiisu waa la hubaa isagaa laga hormarinaa marka haddii si kale loo dhigana waa la jamcin karaayo laysa baynii baynii wa baynahum nebiyun yacni nebi isaga risaalo u gaar a la siiyey ma jirin waa nin nebi ciise dhexdeenna kuwaas kale marka u dhexeeyeyna waxay noqonayaan dad risaaladii nebi ciise gudbin jiray oo ambiyadii nebi ciise ka dambaysay oo isagu diri jiray oo kale unbay noqonayaan oo wixii nebi ciise lala diray unbay iyagu faafinayeen amaa nebi oo waxyi lagu soo dejiyo kitaab gaara lagu dejiyo nin nebi ciise noo dhaxay ma jiro sidaasaana wanaagsan marka in lagu jamciyo owlaadu callaat meeshaan marka uu leeyahay ibnu xajar wuxuu yidhi alcallaatu addaraa'iru callaat waxaa la yidhaha sidoodaba yacnii naagaha laysla qabo wa asluhu min asalkeeduna waxaa weeyaan man taزawaja imra'atan ninkii naag guursado uma taزawaja ukhraa mid kale guursado kaأnnahu calla minhaa ayb wاlcalalu shurbu bacda shurbi yani markuu naag guursado mid kale haddii uu guursado waxay noqonay kaأnnahu calla minhaa inuu tanna marka uu ka dhergay middan haddana uu aaday wاlcalalu waxaa weeyaan durduurta xooluhu markay biyaha cabaan oo haddana ay ka tagaan ku soo laabtaan marlabaad oo kalea la yidhaahdaa ninkanna marka nin laba naag iskaga laab iskugu daba laabanayo ayb asalkeedu marka sidaas wey wa wlaadu اlcallaati alikhwatu min alabi waa kuwa isku aabbaha ah wlaadu callaat haddii la yidhaha kuwa isku aabbaha ah ayb wa ummahaatuhum wa ummahaatuhum shataa hooyooyinkooduna marka ay kala duwan yihiin sida laga walaabo macnuhuna waxaa weeyaan ambiyada sharaa'icdoodu waa hal waxaan u jeedaa yani asal asalka ay ka duulayana tawxiidku waa mid sharaa'icdooduna waa kala duwan tahay oo isku axkaam ma aha axkaamtay ku kala duwan yihiin hooyaa lagu shabahay axkaamtii asalkiina aabbihii maadaama uu wato waa isku aabba marka laleey isku tawxiid walidaalika islaamnimada ibnu taymiya risaale uu leeyahay uu yidhaahdo ambiyada ilaahay kulligood muslimiinay ahaayeen muslim marka marka la leeyahay ha u qaadanin ummadda nebi moxamed keliya inay muslimiin ahaayeen ambiyada ilaahay kulligood iyo intii raacday muslimiin weyn walidaalika qur-aanku waa ka buuxdaa rabbanaa afriq calayna sabran watawaffanaa muslimiin tawafanii musliman waalxiqnii bisaalixiin way ku fara badan tahay iyagoo saas dhahaya rabbanaa wajcalnaa muslimayni laka iyo aaday u fara badan yihiin ayb marka ambiyada ilaahay kulligood muslimiin bay wada ahaayeen dhinacaas marka islaamkii waa asalkii waaye aabbihii baa laga shabayaa lagaga shabahay dhinacii sharaa'icdana iyo axkaamtana waa ku kala duwanaayeen ilmo ay dhowr hooyooyin kala dhaldhaleen oo kale yaa lagu shabahay baabun fii raddi اlirjaa'i baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii raddi lirjaa'i irjaaga radintiisa caddayntiisiiba u baab yahay alirjaa waa bidcooyinka waaweynaa ee jiri jiray bidco ka mida asalkooduna murji'adu waxay ku dhumeen iimaanka masaa-isha iimaanka ku tacalluqo ayay ku dhumeen marka alirjaa waxaa loogu waa taakhiir waxaa taakhiirkaa marka iyaga loogu sheegana waxay tahay camalkiibay waxay ka ta'khiiriyeen iimaanka oo waxay yidhaahdeen acmaasha iimaanka ka mid maaha abu daawuud marka halkan wuxuu u guntay baabkan murji'ada inuu markaa ku radiyo usuusha marka ahlu bidacana waxay u badan tahay afar ibnulmubaarak sida laga wariyo khawaarijta iyo shiicada iyo qadariyada iyo muctasilada iyo waxaan u jeedaa muctasila maahan qadariyada iyo murji'ada afartaas dadkan marka caqiidadan marka irjaagu hal shay baa mideeya iyaga dhan firaqooda oo dhan halay ka midaysan yihiin iimaanku inuunan ziyaadin nuqsaamin waa ka midaysan yihiin kulligood waxay ka midaysan yihiin acmaasha saalixaadka iimaanka inaysan ka mid ahayn ayb dhowr firqana waayo waxaa ugu waaweyn afar firqo ayb qolo waa qolada ugu daran waa jahmiyada jahmiyadu murji'aday ku jiraan baabuliimaani marka laga hadlayo oo jahmiyadu waa kuwii yidhi man carafa rabbahu faqad aamana ninkii rabbigiis barto oo garto waa mu'min kaamiluliimaan oo waxay yidhaahdeen iyagu waxaa lagu islaamaa macrifada keliya bis in ilaahay la aqoonsado ayb waa firqooyinka murjada tan ugu xun kuwa ugu xun wakiic ibnuljaraxna kuwanoo kale waa gaalaysiiyeyba noocan isaga ayb maxaa yeele waa min wulaati lmurjia ibliis rabbigiisu ma yaqaane mise ma aqoonin ibliis ilaahay ma yaqaane misma aqoonin waa yaqaanay qaala fabicizatika buu leeyahy lauguyanahum ajmaciin qaala rabbi rabbi buu leeyahay gaalada in badan ilaahay waa yaqaanaan walain sa'altahum man khalaqa asamaawaati walarda layaquuluna allah aladiina aataynaahum اlkitaaba yacrifuunahu kamaa yacrifuuna abna'ahum haddana iyagoo saas ay tahay baa inay gaalo ahaayeen muttafaq lagu yahay ninkii markay yidhaha nin allaale ninkii ilaahay yaqaano oo alla waa aqaanaa yidhaa waa mu'min waa murji marka weliba yacnii irjaa kii ugu xumaaya u dhex fadhiyaa marwaa nin ibliis waa mu'min dhahayoo kale wa tan qolada labaad waxaa weeyaan alkaraamiyatu atbaacu moxamed ibnu karaam ama moxamed ibnu kiraam asijistaani ninkaas isagu wuxuu qabay aliimaanu qowlun faqad iimaanku waa qowl bis ninku hadduu laa ilaha illa allah afka ka yidhaahdo qalbigiisa hadduu doono gaalnimada ha ku haystay waa mu'min u dhihi jiray taas iyadana waxaa diidaya ilaahay dad afka iimaan ka sheegtay baa inaysan mu'miniin ahayn uu tilmaamay wa min annaasi man yaquulu aamanna billaahi wabiاlyowmi اlaakhiri wamaa hum bimu'miniin munaafiqiintu inay gaalo ahaayeen xagga xukunka aakhira baa la ogyahay maca daalika marka maxay dhihi jireen aamanaa billaahi waa dhihi jireen marka ruuxu hadduu qalbiga caqiido xun ku haysto oo qalbiga uu gaal ka yahay afkana iimaan ka sheegto iimaan male qofkaas nacam iimaankiisii waa eber qolada saddexaad waxaa weeyaan ashaacirada al-ashcariyatu al-iimaanu cindahum huwa tasdiiqu rumaynta keliya iimaan u yaqaanaan oo waxay yidhaahdaan iimaan waa tasdiiq bis luqadaa saas lagu dhaha wamaa anta bimu'minin lanaa ay bimusadiqin lanaa bis waxay yidhaahdeen marka qof allaale qofkii qalbiga ka rumeeyo waa mu'min iyousan ku dhawaaqinba haddii la rabo shahaadateynka walidaalika kutubahan qaarkood mutaakhiriinta ay qoreen waxaa ku arkaysaa iyagoo dhahayo towxiidka qofka gaalka ah nin gaalaa raba inuu soo muslimo afkiisa waa qabaayo nin hadli kara waa inuu ku dhawaaqo laa ilaha illa allahu shardi maaha layleeyin hadduu iska yidhaahdo war tawxiidka ku dhawaaq weligiis ma ku dhawaaqayo laa ilaha illa allah hadduu qalbiga ka aaminsan yahay laa ilaha illa allah soo mu'minay leeyihin ashaacirada iyaduna waa madhab kaloo madaahibta baatilkaa ku jiro mas'aladan ku dhowsanaa maxaa yeele waxaa laysku waafaqsan yahay qofku wuxuu ku islaamay inuu annudqu bishahaadateyn wuxuu qofka ku soo islaamo waa inuu ku dhawaaqo shahaadateynkiia qolada afaraad marka waxaa la yidhaha murji'at اlfuqahaa waa xanafiyada u badan murji'at اlfuqahaa marka iyagu ictiqaadkoodu wuxuu ahaa iimaanka ku saabsan iimaanku waa tasdiiq iyo iqraar afka in laga qirto qalbiga laga rumeeyo laakiin camal iimaan la dhihi karaa ma jiray leeyihi salaadda iimaanka ma ka mid tahay maya kama mid maaha soonku iimaan ma ka mid yahay maya ma aha ayb iyaga marka maxay ka cararayaan waxay ka cararayaan hal arrin waxay leeyihin iimaan waxaa ka soo horjeeda kufri haddii la yidhaha acmaashu iimaankay ka mid tahay camal ninkii ka taga inuu gaaloobayo kufri ku jiraa ka dhalanaysay leeyihin ila diduliimaan meesha inuu imaado maalan waxay ku leeyihiin soonku ammaanada in la guto soo waajib maaha haa camal ma tahay haa iimaan miya haa haddii la yidhaha waxay leeyiin ninkii khiyaano sameeyo ma gaaloobay bay ku dhahayaan maya haddaad tidhaahdi tanaaqud baa kugu dhacay ku leeyihin haddaa iimaan ku sheegtay cagsigeedana waa inaa kufur ku sheegtaabay ku dhahayaan kuwaas laakiin waxaa jawaabta la siiyey waxay tahay ama loogu jawaa salafku ugu jawaabeen sidaas maaha tasdiiqu waa iimaan carabka waxa looga dhawaaqayo waa iimaan jawaarixda waxa laga samaynayo waa iimaan laakiin isku derajo ma ah oo iimaankiibaa wuxuu leeyahay asal iyo farac liliimaani aslun wa farcun ilaahayna iimaanka iyo kelmadda wuxuu ku shabbahay towxiidka geed ayb geed buu ku shabbahay alam tara kayfa daraba allaahu maalan kelimatan طayibatan ka shajaratin طayibatin asluhaa haabitun wa farcuhaa fi اsamaa aslay farc ilaahay baa u yeelay marka marka waxaa la leeyahay iimaanka asalkiisa waxa ka soo hor jeedo waa kufri akbara iimaanka faraca ah waxa ka soo hor jeedana kufri asaar ay noqonayan haddaa marka i weydiisid oo tiraadid ninka ammaanada dayaca muxuu noqonayaa kufri ma ku dhacay haabaan ku dhahaya laakiin ayu kufrin oo ku dhacay kufrun duuna kufrin selafkaana saas ku dhawaaqay marka bukhaarina kitaabuliimaan wuu baabaystay nimankan marka iyaga shubhadooda sidaasaa marka ay ugu jawaabeen a'immatu salaf murji'adu waxaa kaley qabeen wax nifaaq la yidhaha inuusan jirinay qabeen ayb alfarqu baynana wa bayna almurji'a sufyaan thawri wuxuu yidhi naxnu naquulu nifaaq wahum yaquuluuna laa nifaaq iyagu nifaaq ma jiray leeyihiin waxyaabahaas marka intaanoo firqaa marka afara oo firaqu lirjaa maxay ka midaysan yihiin camalku inuusan iimaanka ka mid ahayn ziyaadada iimaanka iyo nuqsaanna ma aqbala ayay ka midaysan yihiin abu daawuud marka axaadiidu ku radina marka waxaa kale iyagu ka istaagaan oo yidhaahdaan qof mu'mina naarta ma gelaa haddii la yidhaha ma gelaayay leanna maxaa yeele iyagu iimaanku ama waa inuu wada maqan yahay ama kulligiis inuu wada joogo wax naaqisa may ma gola nuqdadaasna marka waxaa isku waafaqsan iyaga iyo khawaarijta iyo muctasilada kulli ay isku waafaqayaan meeshaas oo iyagu iimaankii waa kala qaybsamayaayo qofkan qayb inay u joogto qaybna ka maqan tahay waa suurtagal waa diidaya ama waa inuu wada joogo ama wada maqan yahay in iimaanka alla asalay farcu u yeelay haddii asalka joogo farcuna uu maqan yahay iimaanka waxbaa ka maqan laakiin waa jooga asalkiisa laa yazni zani xiina yazni wahuwa mu'min iyo macaanidaasaa lagu xambaara marka lagu qaadaya marka xadiidta iyo wixii marka uu ku sheegi lahaa halkan marka abu daawuud uu baabaysta maadaama kitaabu sunna caqiida uu uga warramo dadka marka waxyaad marka iimaan marka la tacriifinayo waxaa la dhihi karaa aliimaanu qowlu wa camal yaziidu wayanqus imaamu lbukhaari wuxuu yidhi kun caalim oo aan arkay kulligood saasay dhahayeen kun caalim mid kastaa yaziidu wayanqus buu dhahaya ziyaadada waxa aqbalayana waa camalu اlqalbi camalu اljawaarix alqowl bilisaan kulli ziyaado waa wada aqbalaya ayb oo tasdiiqa ambiyada iyo annaga tasdiiqeenna isku mid maaha nebi moxamed rumaynta uu alla rumaysnaa iyo taan annaga rumaysannaha isku derajo ma laga dhigi kara maxaa yeele tasdiiq wuxuu ku xihan yahay macrifada ilaahay loo leeyahay walidaalika marka iimaankii marka sidaa loo qeexo aliimaanu qowlun wa camal la yidhaah qowlku wuxuu noqonayaa qowlu اlqalbi wاllisaan camalkuna camalu اlqalbi wاljawaarix qowlu اlqalbi marka qalbigu wuxuu leeyahay qowl qowlkiisu waa maxay macrifada ilaahay la aqoonsanaya qowlulisaan baa jiro towxiidka lagu dhawaaqayo camalkuna laba u qaybsamaa camalulqalbi iyo camaluuljawaarix camalulqalbi waa maxay tasdiiqi khushuuci xubbigii waxyaabahaasoo dhan wa camaluljawaarixna waa maxay jihaadkii iyo salaadda iyo dawaafka iyo acmaasha jirka laga sameeyo dadku marka waxaa aad u wareeriyo uga hadlaan camalku marka muxuu noqonayaa ma shardu sixa baa la dhahayaa mase shardu kamaal labada midna inaad tiraa mulzam kuma tihid selafku kama imaanin laa shardu sixa walaa shardu kamaal walaa shardi xataa kama imaanin selafka shardi kama imaanin bal waxaa laga yaabaa shardigu inuu keeno wax maxduur laga cabsi maxduur ahoo shardi marka la yidhaaho waa shaygu uu ka horeeyaa ka mid maaha shayga dii marka la yidhaha camal baa shardi laga laga cabiraa kaannahu marka camalkii inuu kaba horeeyo ka mid ahayn iimaankaas waa bixi karta sida dadkan dambe ay shardiga ku qeexaan marka sida fiicani waxay tahay in la yidhaaha liliimaani aslun wa farcun asalkiisii waa maxay markii la yidhaha asalku waa tasdiiqa iyo acmaasha quluubtae asalka ah ee islaamnimadu ansixaynin biduuniha tasdiiq nooc cabsi ah qayb un marka jacayl ah ilaahay aada jeclaato wamaa ilaa daalika camalulqalbi asalkiisa in la helo iyo iqraar qalbi afkii in laga qiro tasdiiq iyo inqiyaad oo camal yacni qalbigii ku saabsan iyo afkii oo tawxiidkii laga qiro asalkii iimaanku intaas waa marka ninku haddii tasdiiq iyo inqiyaad laga hela qalbiga tawxiidkiina uu ku dhawaaqo waa muslim qofkaas ayb waa muslim acmaalaa soo hartay marka shanta tiire islaamka marka laga reebo shahaadateynka afarta kalaaba laysku khilaafsan yahay hadduu ka tago hal yakfur am laa yakfur salaadii iyo wuu keeni doonaa abu daawuud intaasna marka aqwaal baa ku jirta laakiin inta marka laysku waafaqsan yahay ee asal noqon kartaa waa maxay muttafaqa lagu yahay tasdiiq iyo inqiyaad iyo iqraarka lisaanka asluliimaan intaas wa farci marka muxuu noqonayaa acmaasha jawaarixda farci bay noqonaysaa sida uu leeyahay ibnu mandah kitaabkiisa kitaabuliimaan ayb ibnu nasri ilmarwasina kitaabkan tacdiim muqadir isalaa meelo badan uu ka sheego masaaishan marka haddaan axaadiidta iska galna iyadoon juduurteeda la fahmin xadiidku meel ujeed loo keenay ma fahmayn haddii kale ayb tasdiiqa iyo inqiyaadka waxaan u leenahay waa asal waxaa loo leeyahay waxay tahay shareecada nebiga uu la yimid ee qur-aan iyo sunno ah laba un bay u qaybsan tahay akhbaar iyo maxay awaamir axkaam iyo akhbaar labadaas waa akhbaarta marka maxay u baahan tahay tasdiiqaa lagu qaabilayaa tasdiiq rumayn awaamirtana maxaa lagu qaabilayaa axkaamta inqiyaad inqiyaadka bacdi naas waxay u haystaan marka inuu inuu yahay qofku markuu camalka sameeyo oo camalkii uu la yimaado in inqiyaad laga helay u maleeyaan inqiyaadku sidaas maaha isaga laftirkiisa asal iyo farac kale leh inqiyaadka inqiyaadka ugu yar ee qof muslima laga rabo in laga helo waa inuu qal iltizaamo shareecadan qalbigiisa marka inuu ka go'aansado axkaam kasta oo sharciga ilaahay ku sugan laasim inay ku tahay waajibna ku tahay intaashadhow marka inuu ku daro oo uu sameeyo axkaamtii waxay noqonaysaa farac inqiyaad oo farci ah buu noqonayaa ibnu taymiya saar ibnu masluulkuu ku sheegay dad marka waxaa arkay marka lale iimaanka asalkiisu waa tasdiiq iyo inqiyaad wuxuu ku leeyahy ninkaan camalka aan samaynaynin inqiyaad miyaa laga helay buu leeyahy inqiyaadka saad u fahamsantaha qaldan marka inqiyaadku maahan camaluljawaarix keligiis maahan inqiyaadku camalulqalbi iyo camaluljawaarix labadaba waa ka ansaxaa kan asalkaana midka qalbiga w walidaalika ruuxu haddii shaygan inuu waajib ku yahay rumaysan yahay iltizaamanaayo laakiin marna uu samayna marna ka tegaya ama uunan samaynaynin qof caasi unbaa lagu tilmaamaya muttafaq laguma ahan inuu gaal yahay oo asluliimaan uu ka tegay muttafaq laguma ah marka masaa-ishan waxay u baahan tahay waxyaabahan istilaaxaadka yaa taxriir u baahan marka labadaa marka inqiyaadka iyo tasdiiqa iyo inqiyaadku waa camalulqalbi waana asal ayaga iqraarka oo lisaankaana waa waa asal isaguna waxa soo hara marka waxay noqonayaan wax laysku khilaafsan yahay salaadoo kale asal may raacaysaa mase faraca maxallu khilaafka dad marka waxaa jira iyagu mas'ale la yidhaha jinsulcamal oo ninku haddii uga camalba samayninba mas'aladaas marka iyada jinsulcamalka tasawurkeeda ayaaba dhib badanba in la yidhaha qof tasdiiq laga helay oo iqraar laga helay inqiyaad qalbiyana laga helay hal camal waa laga waayey qof noocaasa noo keena in la yidhaha markaasaan ka jawaabayna qof isagu yacnii tasdiiqii inqiyaadkii qalbiga ka qabo afkii ashhadu an laa ilaha illa ashhadu anna moxamadan rasuulullah ka yidhi hal camal haddana aan la imaanaynin in la tasawuro yaa dhib badan hadday wuxuu tahayna haddii la helo lacalla muxuu noqon lahaana marka jawaa in laga jawaabaa mulsam laguma ah ninku wax unbuu samaynayaa qofkii muslim oo intaa laga helay wax khayr un laga waayin maayo ayagu waxay leeyihin hal camal in laga helo waa yaa la raba bis camal uun ha sameeyo camal uun ha sameeyo maxay tahay acmaashii waaweyneyd baaba khilaaf ka taagan yahay salaaddii iyo marka ma dhici kartaa inuu arkaanulislaam ka tago afartii mabaani larbaca inta ka tago maalan birulwaalidayn uu sameeyey ma waxaa la leeyahay ninkan marka bis iimaankiisu hadduu sugnaaday maadaama birulwaalideynka uu camal khayra uu yahay salaaddiina uu daya uu ka tegey weligiis tukanaynin soon uunan samaynaynin xajkii isagoo awoodo uunan tegaynin wax la tasawuri kara maa waxaasoo kale marka iimaanku waa asalay faracuu leeyahay asalkiisii waa tasdiiqi inqiyaadka iyo iqraarka faraciisana waa intii soo hartay salaada selafku waa isku khilaafeen wax kale camal kale iyo waxaan u jeedaa aarta saddexda kale soonka iyo xajka iyo sakada wax intaa ka soo haro maxalu khilaaf xitaa ma aha ayb oo qofku hadduu ka tago maku gaaloobayo farac baa ka maqan ayb faraca marka maqnaanaya wuxuu noqon karaa farac waajiba farac sunna farac sunno ah haddii farac waajiba uu kaa maqnaado axaadiidta waxaa soo aroortay iimaanka in lagaa anfin kara markaa laa iimaana liman laa amaanata lahu ama laa iimaana liman laa cahda lahu ka ammaanadii waa waajib in la ilaaliyo haddii laga taga marka iimaan waa lagaa anfina iimaanka la anfiyeyna marka waxaa weeyaan faricii waajibka ahaabaa lagaa anfiyey ama asluliimaan waa haysataan قال xدثنا موسى بن إسماعيل قال xdثنا حماad قال أخبرنا سhayل بن أbي صالح عن عبدالله بن ديناr عن أbي صالح عن أbي هريرة أن رsuuل اللhi صلى الله عليه ولي وسلم qاaل الإيmاaن بdع وسبcوuن iimaanku waa تoddobaatan iyo dhowr أfضلhaa qowل laa إلaha إلا الlah ka ugu fadli badan qaybahaasi waa laa ilaha ila اllahu la yidhaahdo waadnaaha kan ugu hooseeyana imaaطaة اlcadmi lafta oo la zuuliyo can طariiqi jidka laga qaado wاlxayaau xishoodkuna shucbaة min aliimaan qayb iimaanka ka midooda xishoodku marka waa camalu اlqalbi imaadaة اladaa can اariiq waa camalu اljawaarix laa ilaha ila اllahuna camal qalbi waa qow afka wax laga dhahaya ujeeda saddexdiiba marka xadiidkan baa jamciyey iimaanku marka waa ictiqaad biاlqalbi wacamalu biاlarkaan wa qowl biاlisaan saddexdii halkaanay ku jirtaan ayb shucabkan marka toddobaatan iyo dhowrkan qayboodna kulligood isku derajo ma wada ah qaybna waa asal kuwana waxay noqonayaan furuuc ayb furuucda kuwa noqdana qaar furuuc waajibay noqonayaan kuwana furuuc oo markaa mustaxabaad ah قال xdثna أحمد بن محمد بن حنبل qال xdثnii يحيى بن سعيid عن شuعبة qال xdثnii أbو جمرة وهuو نصر بن عمران الضبعي qاaل سمعت بن عabاaس qاaل iبن cabاaسaan mqلay oo yidhi إنa وفد cabdالqays reer cabdالqays wafdigoodii لama qadimuu markay soo galeen calى rasuuli الlah صل ل sلم nebiga ay u soo galeen أmarahum waxau أmray bالإimaani bالlah allo la rumeeyo iimaan buu أmray marka aliimaanu bilah maxaa leeyahay marka qaala atadruuna ma aliimaanu biاllah ma taqaanaan aliimaanu biاllah waxa la yidhaahdo ma aliimaanu biاllah qaaluu waxay yidhahdeen allah warasuuluhu aclam allay rasuulkiisaa ku cilmileh meeshan marka waxaa dareemaya marka iimaan waa kelmad sharci wa isdilaax sharci ah bay marka u baahan tahay ay u baahan yahay ee loogama kaaftoomi karo luqad wixii lagu dhihi jiray iimaan sida salaaduba ay u leedahay macno sharci ah loogana kaafto looguna kaaftoomi karin macnihii luqada ahaa lanna asalaa luqatan adducaa ah ilaahay nebigu wuxuu leehay shan salaadood hala tukado hala ducaysta haddaa u fahamta marka waa wareer maxaa yeele haddaad tiraa luqadda salaad ducaa lagu yihaa may baa lagu leehay salaadan sharcigaa la yimid sharcigu isagu siduu ku qeexo ayaan annagana laga rabaa iimaankuna sidoo kale waa shaacirada marka waxay yidhahdeen aliimaan tasdiiq bis waaye lianna luqatan iimaan waxaa la yidhaha tasdiiq rumayn laakiin sharciga maya sharcigu rumayntaas waxbuu ku sii daray waxbuu ku daray wixii uu ku daray marka waa in la helaa oo inqiyaaduu ku daray iqraar buu ku daray acmaaluu ku daray ayb lala yimaado walidaalika marka la leeyahay ina aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati oo kale caطfu tafsiiroo kale waa ama min baabi caطfi alkhaas cala alcaam khaas caam lagu cadfay waayo maahane laba shay oo kale bedelan oo laysku cadfay maahanoo iimaankii iyo camalkii laba in laga kala dhigay maahan ayb waxyaabahaas oo dhan marka xadiidkaan fiiri marka nebigu wuxuu leey iimaan ma taqaanaan allah warasuulu aclam bay leeyihin isagaa fasiray marka wax iimaan la yidhah mar fiiri qaala waxa uu yidhi shahaadaةu an laa ilaaha ila اllah وana muxamada rasuulu اllah waiqaamu الصalaati waitaau الzakaati wasawmu ramadaan waan tucdu اlkhumusa min almaqnam iimaan marka kanaa la dhahaa idan marka salaadoo la dukado soonkoo la soomo zakadoo la bixiyo iimaanaa lagu sheegay nebigaaba iimaan ku fasiray marka waa inay iimaan yihiin acmaashu marka iimaankay ka mid tahay khilaafan lilmurji'ati qال xdثna أحمد بن حنبل qال xdثna وكيiع qال xdثna سفyان عن أbي الزبير عن jاaبر qال qaala rasuulu اllahi sal ly slam nebigu waxau yidhi bayna alcabdi wa bayna alkufri tarku salaa yacnii tarku salaati salaadda oo laga tago wuslatun weeyaan waa gaari gaarid ayb waa w bayna bayna alcabdi addoonka iyo wa bayna alkufri u kala dhexeeyo waa wuslo cad u dhexeeyo addoonka iyo kufriga haddii markaa salaadda uu ka tago gaal buu noqonayaa ayb kufrigan marka culimmada qaar waxay ku xambaaraan kufrin duuna kufrin ayb ahlucilmiga in badan oo ka midana waxay ku xambaaraan kufri mukhrij can ilmilla ilaa isxaaq ibnu raahuya uu sheegay ijmaac oo kale uu soo xikaayooday in kufri mukhrij uu yahay kufriga ayb ibnu taymiyana wuxuu yidhaahdaa kufriga haddii al la geliyo oo kanoo kale al kufri ay timaado kii weynaa unbuu u baxayaa khilaafka marka ku jiro un salaadda tarki ka tegisteeda unbaa meeshan ku jira ninka salaadda ka tagaa gaal miya mase gaal maaha iyadoon wax kale loo fiirinin khilaaf baa ku jira oo ilaa waqtigii salafka jiray saxaabadu laakiin waxay waxaa la leeyahay marka shay in laga tagaa ay gaalnimo u yaqaaneen ma jirin aan salaada ahayn cabdullahi ibnu shaqiiq saasuu yii ee kufrigaas ay u yaqaaneen ba haddana waxay leeyihiin muxuu noqonaya kii weynaama kii yar kuwa nusuusta sida hadaad fiiriso sideedaba qof salaad ka tegey iimaan inuusan gacan ku haynin baa aad uga muuqanaysa ayb oo gaalnimadiisu marka nusuus xoog badan baa ku soo aroortay khilaafkaasna marka wuu jiraa oo fahamka marka xadiidka ku xihan marka meeshaan marka ifraad iyo tafriid baa ku jira dadka qaarkood qofkii taariku salaadka waa muslim yihaha waxay leeyiin waa murji qolo kalena waxaa hadda aad u haalib u ahba saaxada hadda lagu arkaa haddii qof uu yidhaahdo taariku salaadku waa gaal madhabkii khawaarijtu inuu u aaminsan yahaaba laga yaabaa marka mushkilada taallo oo khawaarij iyo murjia midna iyadoon la kala baranina dadkii la yidhaahdo la bilaabay cilmi inuu ka horeeya ahayd oo la ogaado horta maxaa khawaarij lagu noqdaa maxaa murjia lagu noqdaa markaasay ahaan lahayd tan marka mas'ale ay salafkii isku soo khilaafeen iyaguna aysan isdhihin murji iyo khaariji haddii hadda lays yidhaahdo waa huluwi abu daawuud marka meeshan wuxuu u keensaday waxay tahay kufri haddii lagu sheegay salaadoo laga tago iyadoo la sameeya maxay noqonaya marka iimaan iimaanay noqonay adiga marka iimaankaas ku tilmaan asal ama farac waxaa doontaba dhe iimaan un inay tahay murjiyaduna acmaashu iimaan maba ahan bay ayagu qabaan waa meeshaas marka tarjamadiisa baabu daliili calaa ziyaadati اliimaani wa nuqsaanihi baabu bayaani daliili dliilkii cadayntiisiibuu u baab yahay calىa ziyaadaة اliimaani iimaanka ziyaadadiisa iyo nuqsaanihi iyo nuqsaantiisa iimaanku inuu ziyaado iyo inuu nuqsaamo waa arin marka murjaadu ay diideen inkireen qaala xadaثna أxmed bn cmr bn srx qaala xadaثna bn wahbi can bakr bni mudr can ibn اlhaad can cabdاlahi bni diinaar can cabdالlahi bni cmr ana rasuul اllahi salى اllahu عalيه alي wslam qaal maa ra'aytu maarkin min naaqisaati caqlin kuwa caqligoodu uu naaqis yahay walaa diinin diinkoodu naaqis yahay maanan arkin aqlaba ka adkaansho badan lidii lubbin caqli mid u saaxiiba minkunna idinka ayb idinkama aanan arkin yanii idinka sida aad yanii idinkoo diinkiinni naaqis yahay caqligiinni naaqis yahay haddana nin caqli u saaxiiboo kaamilaad ka adkaanaysaa ayb oo marka xadiidka waxaa laga qaadanayaa maa ra'aytu min naaqisaati caqlin walaa diinin diinku waa iimaan ayb marka naagihii marka iimaankoodu inuu naaqis yahay baa xadiidkan tilmaamay marka iimaanku waa nuqsaamaa marka qaalad waxay tidhi haweeney wamaa nuqsaanu lcaqli waaddiin caqliga iyo diinka nuqsaantiisu waa maxay qaala waxauu yidhi amaa nuqsaanu lcaqli caqliga nuqsaankiisu fa shahaadatu mar'atayni laba naag markhaatidood shahaadatu rajulin waa hal nin markhaatidiisa wa amaa nuqsaanu diini diinka nuqsaantiisana fa ina ixdaakunna middiin tufdiru way afuraysaa ramadaan ramadaan bay ka afuraysaa maalmo wa tuqiimu ayaaman maalmo ayay joogaysaa laa tusalli iyadoon tukanaynin marka maalmahaas cudurdaarka ay salaadda iyo soonka uga maqan tahay iimaankeedii bay saamayn ku yeelatay oo nuqsaan baa gashay marka iimaanku inuu nuqsaamay deliilu tahay murjaadii baa marka meeshaa marka radin ay ku tahay iimaanku marka inuu ziyaado salafku waa isku raacsanayeen inuu nuqsaamo ziyaadadiisu nusuus badan baa ku soo aroortay liyasdaaduu iimaana maca iimaanihim iyo wاladiina اhtadow zaadahum hudan iyo laakiin nuqsaanta xoogaa bacdi salaf baa ka istaagay iimaanku ma nuqsaama imaam maalig baa waxaa laga wariyey nuqsaanka inuu ka istaagay laakiin riwaayada saxdae ka ansaxday imaam maalig jumhuurtay waafaqaysaayo waana ziyaadaa waana nuqsaamaa buu qabay xadiidkanna nuqsaantuu daliil u yahay in iimaanku markaa u nuqsaamo nuqsaanka marka iyo ziyaadadaasi tasdiiqa asalkay faraca labadaba waa wada gashaa qaala xadaanaa moxamed bnu sulaymaan alanbaariyi wacuثmaan bnu abi shaybata almacnaa qaala xadaanaa wakiicun can sufyaan can simaakin can cikrimata can ibni cabaasin qaal lama tawajaha الnabiyu salى اllahu عalيyه ali wasalam ilى اlkacbati nebigu markuu qiblada markuu u jeestay kacbada yani qaaluu waxay yidhaahdeen yaa rasuul allah rasuulka ilaahayu fakayfa aladiina maatuu kuwii dhintay xaalkoodu waa sidee wahum iyagu oo yusalluuna tukanayaan ilaa baytalmaqdis u tukanayaan dadkii iyagoo baytalmaqdis u tukanayo iyagoo sidaa dadkii dhintay xaalkooda ka warran faanzala allahu tacaala alla wuxuu soo dejiyey wamaa kaana allahu liyudiica iimaanakum ilaahay maahan mid iimaankiinna dayacayo iimaankan marka maxaa laga wadaa ay salaatakum salaaddii aad tukateen ilaahay mid idinka dayacaya maaha salaaddii baa marka iimaan lagu sheegay ayb alimaam اlbukhaari wuxuu yidhi wamaa kaana allahu liyudiica iimaanakum qaala yacnii salaatakum ibnu rajabna wuxuu yidhi mufasiriintu badankood saasay sheegeen xadiidku marka wuxuu daliilu yahay salaaddu inay tahay iimaan oo iimaanka ka mid tahay acmaashu iimaankay ka mid yihiin kalena qaala xadaanaa mu'ml bnu اlfadl alxaraaniy qال xadaثna mحamed بن شhucayb yعni بn shaabuur can yaحyى bn الxاariث can الqاsim can abi umaamةa can rasuuli الlahi slى الlaه عalيه alي wsلم أnahu qaal man أxaba lilah qofkii ilaahay dartii u jeclaado وabغضa lilah ilaahay dartii u naco وaأcطىa lilah ilaahay dartii wax u siiyo وamanaca lilah ilaahay dartii wax u manciyo faqad istakmala الإimaan qofkaasi iimaankii waa dhammaystirtay marka waxaa dhammaystirka keenaya waa iimaan idan marka alxubu fi اllah wاlbغd fi اllah wاlcطaaءu fi اllah iyo wاlmancu fi اllah kulligooda iimaankay ka mid yihiin marka waxyaabahan oo dhan iimaankay ku jiraan murjiyada marka iyagu waa diidayaan xataa acmaalu اlquluub qaar baa diidaya inay iimaanka soo geliyaan dhexdiisa qala xadaana amed bnu qaala xadaana axmed bnu xambal qaala xadaana yaxya bnu saciid can mxamed bni camri can abi salmata can abi hurayrata qaala qaala rasuulu اllahi sal ly slam akmalu lmuminiina muminiinta kuwa ugu kaamilnimada badan iimaanan xagga iimaanka axsanuhum khuluqan kuwa ugu dabeecadda wanaagsan wey akmalu lmuminiina iimaanan baa yidhi iimaanku marka inuu ziyaado aqbalayo dadka qaarkood ay uu ku badan yahay kuwo dhexdhexaad ku yahay kuwo ku yaryahay kuwa asalba aysan bahaysanin tafaawud marka inuu iimaanka aqbalaya xadiidkan laga qaadanaya وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم